الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في المصة والمصتين هذاكني باب في بيان قول ما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان سيتا لا أرتين في المصة والمصتان بايتا لا ظاهر كنوح كان يداعي ربهاند إن والمصتين لا يراوي ودي المصة مجرور كايوم بيضنا كبا عطفان تهي والنسخوين كقاركود نساس ويدعين يعني دي أرتا نسخة matuunta qaarkoodna saas way dhaceen dee barhkoodna lafdiga xadiidku baabay tarjamo uba dhigteene haddii dee bal aan lafdigii xadiidka soo qaadano oo san ahaaba oon idhaahno baabu qowlihi salى اllahu عalayh wasalam ama baabun fii qowlihi salى اllahu عalayh wasalam laa tuxarimu اlmasatu wاlmasataan iyadna icraabta iska caadi bay noqon ee bal adugu kolley san daahir ahaanta uun daahirku waxayd walmasatayn in la yidhaah almasatuna almaraة الwaaxidaة min almas horta waa masdaru maro weeye arabca ayuun bay la mid tahay jaqid ama nuugitaankii wax la nuugayey marka waa marka keliya ee dee wax la nuugo ama la jaqo taas bay almasa tahay almasataanna waa tasniyadeedii uno waa masder mara lafdigana xadiidku inooguba imanaya iyo waxa maqsuudka ama macnihiisu yahay xadaثnي زhayr بن xرb qال xadaثna ismاعيل بن إbrahيm xa وxadaثna mحamed بن cabdاللahi بn نmayr qال xadaثna ismاعيل xa wa ismاعيل بن إbrahim kun ama waa imaamkiina culaya وxadaثna سwayd بن سعيid qال xadaثna mctamir بن سlayman kilaahma oo walow laba goor xa aan soo aragnay dee ismاعيل بن إbrahim labada goorba waa ku jiray marna زhayr بن xarbi baa isaga kaba warinayey marna mحamed بن cabdالlahi weliba cibaaradoodu xadaثna iyo xadaثna isla mid weeye mid waa dhameeyo ismaaعيil iبnu ibrahim buu yihi midna wuxuu ku kaaftoomay in magaciisi ismaaعيil waa farqiga udhexeeya labada ee aan odhan karno wuxuu isku sababta u isugu cadf waaye waayo daahirka waxaynu idhah xadaثnii زhayr بن xarbi ومحamed بن cabdالlahi بن نmayr arrin kalena way jirtaayo زhayr markay ahayd xadaثanii buu yihi mحamed iبn cabdالlahi markay noqotayna xadaثanaa buu yihi iyaduna waa farqi aan ku kala farqin karno dee kolleyna waxaa iskaba jirta walow istixsaan ay tahay macnaa laazim ma aha oo wax dee hadhow riwaayada wuxuu noqonayso ruuxii lo laaziminaya maaha xadaثanii iyo xadaثanaa farqiga udhexaysiyaanba ah haddii shaksigan dee ama raawigan xadiidka ka maqlayay uu keligii ahaayoona cidilo jooginna waxaa fiican bay idhaahaan inuu xadaثanii ka cabiro hadday dadna joogeenna san oo kalena inuu xadaثanaa ka cabiro marka haddaan eegno bal arrintaa ay xaakim iyo kayrkii ay soo naqriyeen ee istixsaan ahl alxadiid ahaan uga soo naqriyeen ee waxay noqonaysaa aba markanuu zuhayr ka maqlayeyna keligiibuu muslim ahaa ama mحamed iبn cabdالlahi iبn numayr dad baa la wadaagsaday labada siiqe kala duwan buu markaa ee aanu israacini shek keliya wada leeyihin واstaxsanuu lmfradi xadaثanii marka ama marka dambe kilaahumaada labada uu leeyahay waa ismaaعيil iبnu ibrahim iyo mctamir iبnu سlayman waa labadaas sheekadiisa u sheeka ahaa labadooduba maxay yidhaaheen ay ka wariyeen can ayuba can ibni abi muraykata can cabdillaahi bni zubayri can caaishata qaalat annaha qaalat laba taabiciino xadiidka sanadkiisa ay ku suganyino waa ayuub iyo ibnu abi murayka laba saxaabina xadiidka way kala warinayaan oo iyadna waa dee cabdillahi bni zubayr oo dee iyo caaisha taas oo imika waa laba taabici oo kala warinaya iyo laba saxaabi oo kala warinaya sanadka inoogu kulmay qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baa yidhi wa qaala suwaydu wazuhayru ina الnabiya salى اllahu عalayh wasalama qaala halkana sheekhu raximah اllahu tacaala waana ixtiyaadkiisii badnaayo soo alfaadaha sheekhadiisa xataa hadday xuruuf yar ay farqi u dhexeeyo uu ilaalin jiray ee u kala farqinayo u kala soocayay saddexdiisii sheekh waa zuhayr ibnu xarbin iyo moxamed ibnu cabdillaahi ibnu numayr iyo suwayd ibnu saciid waa saddex sheekhuu leeyahay xadiidkana way wadaagsadeen laba waa isku sheekh ismaaciil ibnu ibraahim laba midna waa sheekh kale ale muctamir ibnu sulaymani laakiin marka dambe haddana way israacayaanoo sanadka intiisa dambe way kuba siman yihin haddaba qolooyinkaasba xadiidka markay noqoto riwaayada imika suwayd iyo suhayrna waxay ahayd can caaishata qaalat ina الnabiya salى اllahu عalيه wasalama qaala lafdigu kaas buu ahaa markay noqoto moxamed ibn cabdillahi bn numayrna waa can caaishata qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam adigu midna rasuulu llahi dee iyo iyo ina nabiya salى اllahu عalيه wasalam dee nebiya rasuul kol kol marka meelo kale la joogo way tacriifinayaan farqi ha u dhexaysiiyeen oo dee bal matalan rasuul kastaaba waa nebiyo nebi kastaana rasuul maha kol kol haba yidhaaheen oo umuura ha u dhexaysiiyeen laakiin halkan marka aan joogno qaradkuna yahay azlu qowli liqaa'ili qowlkii oo ciddii tidhi loo nisbeeyo wax farqigo udhexeeyaa ma jirto oo kol kol marka kutubta musalaxa la joogo umuuraha ay soo qaadaan oo dee arasuul iyo annebi ma laysku bedeli karaayoo kale riwaaya bilmacnaa haddaan idhaahday haddii kale iyo bal umuurahaasi kollay dee barhkooda way ku yar adadagiyiinoo haddii sheekha laftigiisii laga maqlay uu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam looma bedelaya markaa annabiyu sala allahu calayh wasalam looma bedelaya waa bilcagsi kuwana may arrinku maqsuudku isma bedelayo waase dee waxa weeyaan aymo kala duwan ay doortaan kol haddaan ujeeddadu ay ahayd qowlkan yaa yidhi waa rasuulkii ilaahay haddii la yidhaha nebiy haddii waa isla mid marka wax farqiga oo halkan isbedelaya ma jirto taasi ma imaanaysa shay iska jaa-iza weeye laakiin waa ixtiyaadkiisiio wuxaga alfaadihii iyaga uu kaba soo naqliyay taa weyn marka muxuu ihi qaala rasuulkii ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa tuxarimu wax ma xarimayso almasatu nuugitaanka mar uu ilmo wax nuugo waa ilmo yaroo waktigii uu naas saqayo joogo hooyo aan tii dhashay ahayd ama hooyadii cid aan ahayn baa naas ku duday marka mar buu adigu jaqay waa mar keliya walmasatan iyo laba maso masana waa taan idhi waa masalu maro waa almaratu lwaaxidatu min almas masna bimacnaa radca weeye ashurbu rafiiq markaa nuugid mar uu nuugay naaskeedii ama laba goor uu nuugay taxriim ma keenayso waayo taxriimka waxa keenaya waa wax say noo soo socotay inama radaacatu min almajaaca wax ruuxu uu ku gaajo bixi karo ku kaaftoomayo la odhanayana markaa hilibkiisiibaa ku korayo laftiisiibaa ku adkaanayso dee wuxuu kaga maarmayaa wax kale taasba ah wax iyadii ka mida jirhkiisii galay uu ku koray ku biqlay ku adkaaday oo sidaasaa deete ay hooyo ugu noqonaysaa laakiin mar keliya iyo laba goor iyo taxriim ma keenayaan taasba weeye intee keenayso qadarkee loo baahanyay taa iyada abwaabta dambaan ugu aan ku arki doonaa xadiiskuna waa inoo soconaya xadaثna yaحya بnu yaحya وcmr الناqd وإسحاq بن ibrahima kulhm عan الmctamiri wlfظ لyaحya manaa saddexan sheekha uu leeyahay sheekhu dhammaan waxay ka wada warinayaan xadiidka muctamir ibnu sulaymaan laakiin lafdiga uu inoo soo naqlin doonee soo socda waa lafdigii yaxya ibnu yaxya tamiimi wuxuu ihi markaas dee kolleyna iyagu muctamir bay ka wada wariyeene laakiin lafdigii yaxyu inoo wadaaye kuwa kalena waa la macneen akhbarana almuctamir bnu sulaymaan can ayuba yuxadiثu can abi اlkhaliili can cabdillaahi bni اlxaariثi can umi اlfadli qaalat anaha qaalat markii dhaweyd sanadkii dhaweyd muctamir ibnu sulaymaan can ayuub waan soo aragno waa ku jiray laakiin xadiidkaasi xadiid caayishuu ahaa waa xadiid walow labada xadiid ay isku mid yihiin xadiidkay noo soo socdaana waa xadiid ay warinayso oo waxa weeyaan bal matalan uu warin umulfadl ay warinayso waa lubaaba bint alxaaris oo maymuuno walaasheed oo ilmo cabaas iyo hooyadood markaa laba xadiid bay kala yihiin walow sanadka raggii ku jiray barhkood ay halkana inooguba sugan yihiin markaa laakiin ayubyuu ka warinaya xadiidka maanta markii hore adaan ibnu abi mulayka can cabdillahi ibni zubayr can caaisha kaas buu ahaaye ayuub wuxuu ka warinayaa xadiidkan yuxadiثu can abilkhaliili abilkhaliilla dhowaan buu inagu soo yar noqnoqonayaa horena kitaabka ugumaynaan soo marina laakiin axaadiistan buu leeyahay caawana dhowr goor buu kusoo noqonaya oo marna isaga magaciisii waabuu inoo dhammaan doonaa markaasaan markuu magaciisa sheego in yar bal wax ka yar taaban doonaaye ayub abulkhaliil can cabdillaahi bn alxaaris can umi lfadli marka ladaa'ifta isnaadkana saddex taabici baa xadiidka ku wada sugnaanaya haddii aan abulkhaliil taabici ka dhigno oo ayub iyo abulkhaliil iyo cabdillahi bn alxaaris cabdillah bn xaarisna isagoo magaca awogii laynoo dhamaynayo uu inoo soo socdaa inaan hore kitaabka ugu soo marro alu beyti rasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam can umi lfadli qaalat um lfadli waxay tidhi dakala carabiyun nin reer miyaa soo galay calىa nabiy llaahi salى اllahu alayh wasalam nin reer miya ayaa u yimi rasuulkii ilaahay walxaala huwa fii beyti isagoo gurigayga jooga oo gurigeeduu joogay markaas faqaala wuxuu uhi ya nabiy llahi nebigii ilaahayow inii kaanat lii inii aniga kaanat lii waxaa ii sugnayd imra'atun haweeney oo haweeney baan qabay fatazawajtu waan guursaday calayha waa cala iyada korkeed ukhraa mid kale oo dee waan la guursado oo middan baan haddana guursaday tii horena uu qabaa fazacamat waxay sheegatay imra'atii haweeneydaydii al-uulaa hore annahaa iyadu ardacat inay naas ku duday imra'atii haweeneydaydan alxudhaa dambe alxudhaa waa muanas alaxdath alaxdathna wixii cusbaa waa kii dambe un weeye oo dee kolley waa qiyaaskii afcal haddii wasfigu yahay muanaskiisuna wuxuu noqonayaa un bal maalan dee fuclaa buu ku yimaadaa alawal alula iyo alakbar iyo alasqar iyo alkubra asuqra waa tii marka alxudthana waa muanaskii alaxdath waa tii cusbayd tii dambe inay naasba ku duuday hooyaabay u tahay markaa dee ma guursan karo wayaan intan meheruma qabanayo waxay laakiin tiri annahaa radacat imra'ati lxudhaa radcatan oo mar wax la jaqo oo masadii aw radcatayn ama laba radco mar ama laba goorba aba dee afka intay naaska u gelisay bay wax ka jaqday faqaala nabiy llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi laa tuxarimu wax ma xarimayso oo ma xarimayso alimlaajatu imlaajaduna waa iyadna masr marra halkane laakiin dee waxa weeyaan ficilkiisa ayaa rubaaciba ahaa waa bimacnaa radcana masadii un bay la mid tahay oo malaja sabiyu markaase maljan macnaa radaca yardacu radcan buu la mid noqon waxaa kaloo la yidhaha amlajatu umuhu bimacnaa ardacatu weeye markaa imaka tan amlajatu umu hooyadii naaskay ku duday masderkiina muxuu noqonayaa imlaajatan waliba dee masderka caadigii imlaajan buu ahaa laayakani waa masr marna waa mar waa si radcadii masadii laa tuxarimu limlaajatu macnaa wax mar la jaqo uu ruuxu dee bal maalan haweeney aanay dhalin naaske aan dhalin naaskeedii u kaba jaqo mar iyo wal imlaajataani laba radco midna taxriim ma keenayaan oo intaasuun waa jaqay waa nugay waa la odhanaya laakiin taxriim ay hooyo ugu noqoto oo hadhow maxramnimo ay kaba dhaxayso taas ma keenayso oo macnaha ujeeddadii markaa dee arrinkaa ay sheegtay un haweeneydaadan dambe dee waxa weeyaan xaaraam kagama noqonayso sababtu ti arrintaa imlaajo iyo imlaajatayn hooyo uguma noqonayso axkaamtii xurmadii ay timaado meesha qaala camru fii riwaayati cmr iبn mحamed iبn bukayr naaqid sawir waa sheekii mslim riwaayadiisa wuxuu ku yihi can cabdالlahi bn الxariث ibn nowfl cabdالlahi bn الxariث ibn nowfl ibn الxariث ibn cabdالmuطalib horeynu usoo maro kitaabka aynu marar kusoo aragnay waana nin taabiciya cabdالlahi bn الxariث bal waxaa la yidhaha ru'yu leeyo waqtigii rasuulku dhashaa la yidhaha ru'yo waaba loo sugo ama uu leeyay baa la yidhaha aabihii xaariث iyo awogii nowfl nowfalkaasaa ina xaariث ibn cabdilmuطalib o magaca cabdilmuطalib awlaadiisii waa ninkii uguba weynaa xaariثka labadooduba sux bay leeyihiin waa xaariث iyo nowfalba aabihii iyo awogiiba sux bay leeyihiin waxaana weeye nowfalkaa dambe ayaana ina xaariث ibn cabdilmuطalib ahaa cabdillahigana ru'yuu leeyahay iyo waa la yidhaha lakiin waa nin taabiciya markaasoo iqaa horena aynu usoo aragnay isaga marka ujeeddadu waxa weeyaan riwaayad labada kale cabdillaahi ibn xaaris unbay ku kaaftoomeene isagu magacii awogiina uu sheegay waa intaa kan camr ibn naaqid ilaa awogii buu gaadhay waxadaثanii abu kasaan almismaciyu qaala xadaثana mucaadun xa waxadaثana bn اmusanى wbnu bashaari qaala xadaثana mucaad bnu hishaami qaala xadaثanii abi can qataadata eg abu kasaan اlmismaci mucaad ibnu hishaam buu xadiidka ka warinaya laba sheekoo kale oo muslim leeyihina isaga naftiisii ee dee kolley waxyaalahay ku kala duwan yihiin eg waa tii marka dhaweyd aan soo sheegaynoo kale san uu yar farqiyo u kala sooco aanu mar isu raacin mucaad ibnu hishaamna abi hishaam dastawaaye can qataadata can saalix ibni abi maryama abilkhaliili can cabdillahi bni alxaarisi can ibni lfadl bal xadiidku waa kii hore uun sanadkuna inahaa hore isbedelay mooyaane ee ayuub halkiisiina qataada meesha yimi intii kale ismay bedelin markii hore abulkhaliil un baan soo aragnay ee waa saalix ibnu abi maryam waa nin hiqa ah kitaabkeennana dhowr xadiid buu leeyahay xadiidkan dhowr goor baabu halkan soo celceliya waa xadiid keliya laakiin dhowr xadiid oo kale oo u dambeeyaana way jiraan xafid ibnu xajar haddaan eegno si uu kaba dhigay saadisuu ka dhiga anaa dabaqadii lixaad ee ruwaadda taasna walow ay qorooyinkii taabiciinta matalan saxaabada ugu dambeysay ay soo gaadheen laakiin aragti umay sugnaanoo waa dee atbaacu taabiciin ficlan oo min kibaari atbaaci taabiciinun haddii aan taa nidhaahno markii hore waxaan arkaynay ayuub sakhtiyaani baa abulkhaliil kaba wariyey imikana waxaan aragnaa magaciisi waa kan waa saalix ibnu abi maryam abulkhaliilla waa la yidhaha qataadat ibnu dicaama ayaa kaba warinaya labadooduba waa laba taabici bal kala weynoo qataada kaka ro ama ka daba ka horeeya ayuub sakhtiyaani ayuub waa kuwii ugu dambeeya taabiciinta ninka caabidka caalimka qataadna waa dabaqo ka horeyso dee zuhri iyo dabaqadiisii weeye uu ka horeeya marka ninkan saadisada haddii dee nin ama raabica ama khaamisi uu kaba warinayana marka arrinku wuxuu noqonayaa min baabi riwaayati alakaabiri can ilasaakir waayo iyaga ka weyn ka dabaqo horeeya waana kuwan wax kaba wariyey dee waaba martabadii sheekhyadiisa oo dee mujaahid oo kaleo sheekhiisii aana waxba ka wariya isninkan cabdalla bn abi rabax oo isna ka weyn oo raggaa dee kaba sii weynaana waxuu ka wariyaayo aduu bal markaa waxay noqon min baabi riwaayati alakaabir can ilasaakir bay noqonaysaa taasoo raggani way ka dabaqa horeeyaan way ka waawen yihiin bal matalan taas waa nin hiqaan idhi ana rajula nin min bani caamir ibni sacsaca markii hore caraabiga kaba cabirtee bal tani waxay noo caddaynaysaa reerkan inuu kaba dhashay walow aan magaciis intaa wax dhaafsan aan laga hayn ayaa qaala yidhi yaa nebiy allahi nebigii ilaahayow hal tuxarimu radcatu lwaaxidatu radco keliya wax ma xarimaysaa oo haddii ilmo yari uu jaqo haweeneyna askeed laakiin mar keliya unbuu jaqay miyay xarimaysaa taxriim miyay keenaysaa qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu caley la may taasi taxriim ma keenayso xadaثna abubakr ibn abi shaybata bal weli axaadiia baabkan iyo baab ka dambeeyaaba kolle way iskuma xidhnaanayaan oo waayo marka la eego qadarka iyada taxriimu kuba sugnaanayo baabka dambea qadarka ku sugan yahay halkanna waa qadarkii aanu kuba sugnaanayn ayaa inooguba sugan oo labada baab mar un baaban isla wada eegi doonaa iyo culimada aqwaashooda iyo maxaa raajixa halkan baabka bal halkan radcadu muctabarkii teebay noqonaysaa un ama xagga waktiga oo kalena waktiga dee ruuxa marka xagga muddada la eegayo radcadan dee ruuxa taxriim ku keenaysa ama xurmo keenaysa waa markuu intee jiray ilaa intee bal taasna baab ka dambeeya inooguba imanaysaa bal abwaab istaba socoto weeyaan oo kollay isu keen dhammaynaysa ee imika insha allahu tacaala horta baabkan wixii kuba sugnaa xagga marka la eega alfaadihiisan iyo laqbadiisa iyo umuurahaasun baan imika halkan u yar ihtimaamayna xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna mحamed بn bshri qaala xadaثna saciid بn abi carubata can qataadata can abi اlkhaliili ee kolladi magaciisii lagu sheegay saalix bn abi maryam kuyadiisi de waa in kolley aan iska dabdino inu xafidnun bay noqonaysaa can cabdالlahi bn الxariثa ana uma اlfadl ayaa xadaثat waranto cabdالlahi bn اxariث bay u waranto waxay u warantay ana nabiy اllahi salى الlahu عalيه wasalam qaala inuu yihi laa tuxarimu taxriim ma keenayso wax ma xarimayso alradcatu markaa almasatu iyo alimlaajatu iyo alradcatu waa isla wada macno weeye wax keliya wada tilmaamayaan intu badan waa mar wixii dee la nuugay la jaqay ama laba goore laa tuxarimu aradcatu aw iradcataani aw ilmasatu aw ilmasataani macnaha waxa weeyaan un maso ama laba maso radca waa isla mid imlaaja ama laba imlaajo adugu waxa weeyaan un kuwaasi taxriim ma keenayaan oo haddii uu mar ilmo jaqo haweeney naaskeed oonuu dee mar labaad uu jaqayba jirin ama laba goor jaqo taas xurmo meeshii ma imanayso taxriim ma keenayso hooyo uguma noqonayso axkaamta aynu soo marray xalayna kama ratib mayso وxadaثna abubakr بn abi shaybata واسxaaq بn ibrahima جamيعا عan cabdة bn sulaymaana can ibni abi caruubata bihada اisnaad ibn abi caruubana isnaadkiisu wuxuu ah can qataadata can abi اkhaliil can cabdillaahi ibn اxaris can umi اlfadli taas buu ahaa cabdat bnu sulayman alkilaabina saasuu imika ibn abi caruuba kaba wariyay markii horena dee maxamed ibnu bashir baa ibn abi caruuba siaa dariiqa kaba warinayay un hore ama isxaaqu faqaala ka riwaayat ibni bishirin oo ujeeddadu laba sheekh buu muslim leeyahay abubakr ibn abi shayba iyo isxaaq ibnu rahawey markaa isxaaq riwaayadiisu ta ibnu bishri waa tan ka soo baxnee hore ayuun bay la mid ahayd oo maxaya aw iradcataani aw ilmasataani oo maxay maha intane walaa tuxarimu اradcatu aw iradcataani aw ilmasatu aw ilmasataani waa taans waama bnu abi shayba faqaala riwaayadiisu maxay wuxuu yihi isagu xagga riwaayadiisa riwaayahan laa tuxarimu اradcatu wاradcataani wاlmasatu wاlmasataani oo aw bedelkeed buu wow ou laba yimi macnuhuna waa mid un awdaa hore ee in aradca iradcataani waa tawiicun bay noqon awilmasa awilmasataana shaki waabay noqon kartaa waayo labada lafti waa isku macna waxa inta dambe inuu ma aradca awradcataan buu ka cabire mise almasa awilmasataane almuhim macnuhu waa mid keliya wax isbedelayaana ma jiraan halkaa wowgii hadday noqotayna radca iyo laba radco de awdaba litanwiic waa adigu macnahay keenaysay وxdثna بن أbي cمر qال xdثna بشhر بن السري qال xdثna حmاd بن سلمة عن qتاadة عن أbي الkhليل أbي الkhليل waa xadيiث keliga una dhowr goor buu ku jira oo msلم soo celceliyey بشhر بن سريna alأfwah waa nin waacid ahaayo bal mثلا kolay mashهوur ahaa ثiقaa hore kitaabka aynuguba soo maray wuxuu yihi عن cبدالله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل laa tuxarimu alimlaajatu walimlaajataani kolley macnuhu waa inoo cad yahay macnuhuna waxa weeyaan qadarkan taxriim keenaya ma noqonaya radco iyo laba radco imlaajo iyo laba imlaajo iyo masa iyo masataan waa isla wada macnown xadaثanii axmed ibn saciidin الdarimiyu qaala xadaثana haban xabaanu qala xadaثana hamaamu qala xadaثana qataadaة can abi اlkhaliil can cabdillahi bn اlxaariث can umi اlfadl sa'ala rajulu annabiya sala allahu alayه wasalam nin baa weydiiyey rasuulkii ilaah ku yihi waa taa aynu soo marnayba dee ninka su-aashiisii hal tuxarimu radcat lwaaxida atuxarimu lmasatu masadu miyay wax taxriiminaysaa faqaala laa may buu ihi bal baabka ka dambeeyaan la macnaynaynaa baan idhi alfaadu way noo soo aroorina lakiin bal in yar caawa nin baan ku yar joogsanaya dee waa nin aynu kitaabka inooguba badan tarjahan ahaan uguma joogsanayo laakiin tamyiiz ahaan iyo daabid ahaan baan ugu joogsanayayo waa xabaan ninkan xabaan la yidhaho imika isagoon magaciis wax dhaafsan yani la socon bu halkan inooguba yimi bal haddaan eegno bukhaari iyo muslim baan ku gaabsanaya kolley muwada'ana waa la mid un walow dee uu nin la dheeraanaye xabaan iyo xibaan labada ismi way wada yimaadaan oo xabaan ama ruuxa magaciisa ha noqota raawiga ama waalidkii magaciisiia labaduba way ku wada sugayihiin xabaan iyo xibaan ee waana umuuraha ay tahay had iyo goor khaladka iyo tasxiifka iyo taxriifku markii yimaado ninkii xabaan magaciisu haddii xibaan la aqriyo ama kii xibaan magaciisu haddii xabaan la aqriyo dee waxay noqonaysaa qalad ama tasxiif bay noqonaysaa laba shaksina way kaleyihiin ama laba shaksi wax ka badan kolley daabidna culimmadu way yeelaan ma doonayno ma aha guud ahaan kutubta halkan waa umuurahay ku dabdiyaan bukhaari iyo muslim oo kale muwada'na waa la raacay ama saddexaa kitaab waayo wax weyn baana isla dheerdheerayn bal masalan markaa waxa ay tahay haddaan maca muwada'a kusoo daro xaban ibnu munqid waa saxaabi kolley dikri wuxuu ku leeyahy muwada'e saxiixeyn waxa weeyaan kuma lahaa intaas iyo ciddii uu dhalay ninkaasee kaba beeranto kitaabka ay dee kolley ay ku jiraan malaa saddex nin waasic ibnu xabaan waynu soo marro waa nin taabiciya nin uu dhalay oo xabaan ibnu waasic ibnu xabaan kaasi waa sheekhayn waasic ibnu xabaan xabaan ibnu waasic ibnu xabaan waa kitaabkeenan muslim malaha bukhaari lama laha oo kale iyo nin kaloo labadababa ku wada sugan oo maxamed ibnu yaxya ibnu xabaan intaba dee xabaan ibnu munqidkaasaa dhalay dikriga muwada ku leh laakiin bal saddexdaas kowdhe waa xabaan saddex baan markaa halkaan ka hayna qoyska iyo xabaan iyo ibnu hilaal waana ninkan aan hayno waxa weeyaan xadooda waa la kasriyaa xabaan bay ku yimaadaan kuwa kale inta badan ishkaal ma jiro oo dee waa kuwana magacyadoodi iyo waxyaalahaasa la socda ninkani kolna xabaan ibnu hilaal waa u yimaadaa kollay isagoo sa halkan ay to-allo aan magaciisa u mooye wax kale aan la raacin markaa marka xabaan oo abucawaano kaba warinayo ama xabaan uu kaba warinayo san oo kale hamaam uu kaba warinayo ama xabaan oo sulaymaan ibnu xarbi kaba warinayo ama xabaan can abaan adugu bal qolooyinkaas xabaankan aan hayno un weeye xabaan ibnu hilaal weeye an axaadiisu way fadxisan tahay o waxaa jira xibaan kolley qolooyin markaan eegno dikri leh xibaan ibnu cadiya nin la yidhaha dikri buu saxiixa bukhaari ku leeyahy waa dikriga riwaayo ma laha iyo xibaan ibnu muuse oo labada kitaabba ku sugan labadan kitaabba bukhaari iyo muslimba kuba sugan bal labadaas kolley dikri ahaan waxa iyadna soo arooray oo saxiixa ku soo arooray nin xibaan ibn اlcariqa la yidhah iyadoo ghazwada khandaq iyo taas buu dikri ku leeya waa ninkii leebka la helay sacd ibnu mucaad laba helay waa nin aan islaam ahayne lakiin dikrigiisaa meesha yimi qolooyinkaasna xadooda waa la kasriyaayo xibaan baa la yidhaha marka haddaba ninka dee xibaan ibnu cadiya waa dikri un baa nile ninka meesha imanaya xibaan ibnu lcariqana islaamba maahee dikri weeye lakiin ninka meesha ninkan ay ishtibaah inooguba imanaya waayo dabaqadan bay wada gelayaanoo sheekha markaas waa xibaan ibnu muuse ninka la yidhaha lakiin isagana kolkol buu isagoo kitaabka ama ku yimaada labada kitaab muhmala xibaan un oo hadhow ruuxu kubalama xibaan baa mise xabaan hadduu yahay xibaan can cabdillah hayra musaman can cabdillahi ibni mubaarak waa xibaan ibnu muuse cabdillahi ibnu mubaarak oo kale oo hayra musaman waa cabdillahi ibnu mubaarak buu noqon markaa kanna waa dhowr ninon tiriyey iyo weliba xibaan hadday xabaan can shucba oo kale hamaam iyo abu cawaano iyo markaas iyo bal matalan sulayman ibnu mugiire iyo ragga caynkaasa waa ninkan aan hayno taas oo kale o kadalika ciraaq oo kale alfiyadiisa labada alfiyadna waa ku sugan yihiin walow dee ziyaadadu ay shuraaxdooda dhacayso xagga markay iyagoo muhmala ay yimaadaan laakiin dabdi ahaan un oo ciraaq oo kale alfiyadiisa kadalika kolley waxa uhoreeyey inuu yihi hala kordhabo waaba xasiin oo korruba uhoreeye tule kadaka xabaan bnu munqidin waman waladahu wabnu hilaalin waksiran markaasuu yidhaha waa xabaan munqid laakiin waa muwada un iyo ciddii u dhalay waa taa saddex nin sheegnay oo labana isdhaleen midna uu mid la ilmaadeer yahay oo isaguna taas ahayd oo iyaguna de bal ha barhkood ha ku kala sugnaadeen labada kitaabe kitaabkeenana markaa laga wada helayo kitaabkeenan waa laga wada helaya saddexdaba markaasa iyo wabnu hilaalin waa ninkan aan hayno kuwaasuu leeyahay fatxiyo xabaan dheh markaasuu yidhaha waksiran ibna cadiyata maca bni muusa waman ramaa sacdan fanaala bu'sa ina cadiya iyo ibnu muuse labadaa xibaan dheh iyo wuxuu waman ramaa sacda ninkii leebka kusoo ganay sacadee fanaala bu'san halkaa bu's iyo ciqaabba ku mutay kaasna waa dikri buu kutubtii ku leeyahay ama dee kutubtii siirana dikri buu ku yeelanaya ibnulcariqa xibaan xibaan baa la yidhaahayo waman ramaa sacdan fanaala bu'san kalley waa daabitka bal waxaan leenahay xabaan iyo xibaan inoogu dhexeeya weeye baabkii ka dambeeya dee kii horena kolley axkaamta inaga xidhantay waa kan baabun التحريم بخمس رضاعات تحريمka waxa weeyaan رضاع iyo dee ناas kale oo ama dee haweeney kale oo dee aan ruuxa dhalin uu naaskeedii jaqay uu xurma meeshaasi ay kaba dhalanaysaa iyo تaxriim بخaمسi رضاعaaتi kaina بخaمسi رضاعaaتi waa شhan radco ayay ahayd bal markaa radcadu horta waa ta an idhi aلradca waa masr maro waa in mar la jaqo maaha dee mudsim mar keliya un uu afka geliyo radcadu oo imika haddaan idhaahno alakla mar wax la cuno ujeedadu qado uu mar cunay ama casho uu cunay ama quraa cunay alakla la odhanaya ama mar wixii afka la gelinaya uklaba la yidhah waa luqmad iyada taas akla waa masru mara mar wax la cuno marka radcadan oo kale s dee saaxibu surb salaam oo kale iyo mar uu yar suuraynayo yidhaaho radcadii muctabarka de waxay noqonaysaa iyadoo ruuxu dee uu balmadhaweynedan caanaheedii ama naaskeedii buu jaqay waa nuugay bal matalan markaa haddii dee iyada isagaa deeta markuu arkay dee inuu kaba dhargay buu ka jeestu iska daayey intaasaa radco muctabara la odhanayaayo haddii kaba soo qaad neefsi uu neefsanayo kale ama xaalo kaloo kuba timi uu intuu u gooyo halaba markiiba ugu noqdo laba lama kala tirinayo radca isku taye laakiin marka uu wixii naaskii jaqo ee uu dee markii uu intii qadar uga baahnaa ka qaata isagu iska daayo intaasay radca noqonaysaa waana dee macnaha luqada waafaqsan aradca waafaqsan shaaficiyo raximah llahu tacaala iyagu radcada ay intuu afkii uu geliyo taas radcadii dee markaas ma noqonayso bal marka haddaba in waa taan xadiidka hore kusoo maray mar saasa ama laba goor saasi taxriim ma keenayaan maxaa taxriimkii keenaya hadi ha baabka maxaa inoogu sugan shan goor haddii uu taas maalin keliyaba shantu haba dhacedo ee shantaa goor haddii uu naaskeedii joqo hooyay u noqonaysaa taxriimkii buu keenaya maxaa u daliila waa tan baabkii xadaثna yaحyى بن yaحyى qاala qarأtu عalى maliki can cabdالlahi bn abi bakri can camrata can caaishaةa anha qaalat waxaan filaya casharkii xalayba sanad sida inoogu jiray intan oo dhan isagoo sanadku sidoo kale yahay ayaanu xalay soo aragnay be annaha qaalat caaisha waxay tidhi kaana waxa ahaa fيma unzila wixii la dejiyey min اlqur'aani qur'aan qur'aankii lasoo dejiyey waxaa ka mid ahaa cashru radcaati macluumaati yuxaribna cashru radcaati waa toban radco macluumaatin tobankaa radcoo la og yahay macnaa haddii shaki ay tahay talow intaa miyay gaadhay laga shakisan yahay may maaha la garanayo la og yahay inay tobankaa radco tahay yuxaribna waxbay xarimayaan oo taxriim bay keenayaan oo xurmadii radac kaba imanaysaa halkaa ka dhalanaysa taasaa markii hore qur'aan ahaan soo degtay uma nusikna cashru radacaadkii waa la nasakhay oo maxaa lagu nasakhay بخمس معلومaaت oo مaxay la yidhah خمس رضعاaت معلومaaت يحaرiمna شaن رadعo oo la og yahay مaعنaa شhaki iyo twahuma jira waa la og yahay inay radco tahay ayaa تaxriim keenaya فتوفiya waa وafaaday oo ruuxdiisii baa la qabtay رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم wnuna والxaal huna aaيaadkan dambe خمس ama شhantu weeye خمس معluuمaati taas فيma يqرأ waxyaalaha la aqriyaye min الqur'aani qur'aanka kamida ay yihiinba ayuu rasuulka ilaahay wafaaday laba dariiq buu leeyahy labada dariiq baan gaadhaynaa horta xadaثna cabd للahi بن مسلمة الqacnabiy qaala xadaثna سulaymaan بن bilaali عan yaحyى wahuwa بن سacيidi عan cmرata أnaha samcat camra way maqaشhay caaشhaةa caaشha ayay maqaشhay taqul xaalay ku qowleyso walxaal hiya caaisha tadkuru ay sheegaysaa aladii yuxarimna ridaaca waxaanay sheegaysay markan ee hadalka inoo soo socda lahayd iyo xadiidkan inta taxriim uu ka dhashay radaaca taasay markaa sheegayse qaalat camratu faqaalat caaishatu hadalkii intan soo yar xagga sheega taqulu nuzila fi qr nazla fi lqur'aan baaba hadalku isugu xidhnaan lahay laakiin waa celin in hadalkii hore lagu soo celiyey waxaan dee hadalka cibaaraadkan soo dhex galay daraaddeed qaalat camratu faqaalat caaishatu waxay tihi marka ay sheegaysay taxriim waxa keenaya xag radaac ka keenaya nazla fi lqur'aani qur'aanka waxaa kusoo degay cashru radacaatin macluumaatin uma nazla waxaa soo degay ayضa khamsun macluumaatun oo dee yuxarimna shan macluumaat ah وxadaثna mحamed بن المsنى qala xadaثna cabdالوahaabi qala samictu yaحya بna سacيidi qala akhbaratnii cmraة أnaha samicat caaشhaةa taqul bmili waa ka hora laba midab bal waxa weye baabkii waa inoo dhamaaday horta intaynaan axkaamta dee iyo fiqihaanta gaadhin caaisha waxay inoo sheegtay xadiidkan inoogu sheegtay muslim wariyey in markii hore qur'aankii la aqriyayey heer soo degay ay kaba mid ahaa cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna markaa waa la nasakhay sida dee hay-aad kale oo iyaguba inta waqti la aqriyey xukum ay lahaayeen loo nasakhay ay jiraano naska qur'aanka wax dhacay kolleyna xikma ayuu u dhacay bal maalan oo sida dee aayaddii rajmigoo kale walow dee taasi toddoba ay la mid noqonayso markaa dabadeed waxaa maxaa lagu nasakhay halkii cashru radacaatin ay ka ahayd khamsu radacaatin macluumaatin baa lagu nasakhay caaisha waxay tihi markaa aayaddan dambe iyadoo dadku ay aqriyaan ayaaba rasuulkii ilaahay wafaaday ama dadkii dee qur'aankii la aqriyay ay kaba mid tahay dee mana ogin kuma sugna qur'aankii qur'aanna qur'aan ahaanna inooguma sugna marka halkan naskigu qur'aankii ama naski wax shareecadii kaba mida weeye kollay qaybana culimadu way uba qaybiyaan se naskigu wuxunbuu sugnaadaa waqti tashriicu soo degayo waa rasuulka ilaahay cahdigii iyo fii xayaatihi isaga dabadi wax la nasakha ma jirto dee naskigiina waxyibaa wax nasakha waxay lasoo degaa la nasakhayaa waqtigiina waxyigiina wuxuu ku joogsaday rasuulka ilaahay geeridiisiibuu kuba joogsaday marka hadalkan caaishe waa la aqriyaya culimmadu waxay ku xambaareenoon macnaa khamsu radacaat horta cashru radacaatin waa la nasakhay hadday tahay tilaawo ahaan lafdigooda iyo hadday xukum ahaan tahayba oo iyada taas waxaa taxriim keenayaa toban maaho laftigeeda sida loo nasakhay baa xukumkeedaa sida la nasakhay khamsu macluumaatinna iyadana lafdi ahaan baa la nasakhay laakiin xukumkii marka la eego dee bal waxa weeyaan walow in badan oo ahlucilmiga ka mida halkan xukumka si aanay uguma tegin laakiin qowlka raajixana weeye xukumkeedii waa inoo joogaayo dee markay noqoto xagga radaac taxriimka keenaya waa kaa shanta radcadooda marka iyada lafti ahaan waa la nasakhaye xukum ahaan lama nasakhin hadalkan caaishe ah wahuna fi ma yuqra'u min alqur'aan baa wafaadaynaa wuxuun bay kuba xambaaran tahay waktiga la nasakhay ayaa aada u dhowaa dadka qaar aan nasagu gaadhin oo aqriyayay baa jiray waayo markii dambeba dee u wada gaadhayo waa la wada daayo cid aqriyaysaa may jireen laakiin dadkii iyagu aan waktigaas dee aada baa waktigu ugu dhowaaye aan nasigu gaadhin ayaa aqrintoodu ay tan ahaydba weeyaan oo liqurbi cahdi ayuu u aqriyayay markii iyagana naskiga gaadhay ama in la naskay lafdigeedii dee waxay noqotay inay iyaguba iska daayaan qiraadiyo bal taasay kuba xambaaran tahay taas iyadoo sheeko halkana iyaday faa'iido unayta naskiga buu leeyahay waa saddexa qayboodbo khaasatan qur-aanka xukumkiisa iyo tilaawadiisa wax la nasakay waaba cashir radacaad baa ka mid a xukumkiina waa la nasakhay tilaawadina waa la nasakhay iyo ku tilaawadiisa un la nasakhay oon xukumkiisii la nasakhin balkaasna shanta radco iyo aayaddii rajmiga ayaa iyaduna kaba mid ah wuxuu leeyahy iyo ma nasakha xukmu wa baqiya tilaawatu xukumkiisa ku la nasakhay oo tilaawadiisna ay baaqi tahayo wahada huwa alakthar wax ka badan buu leey ujeedadu kuwa kaleu kaba badan yahy macnuu de waa badan yahayo sida dee kutub tafsiirka qaarkood iyo ay sheegtaan oo aayad kaliya yidhaha boqol iyo labaatan aayadood bay nasakhda iyo qur-aan badan ay naskigiisa sheegtaan iyo kolley dee taas arrinku maaha naskigu waa tirsan yahay waa kooban yahay marka waxaa la odhan karo waa qur-aanka waa mansuukh waa waxba kooban culimada qaarkoodna aanay labaataneeye aayadood kaba badin laakiin dee kuwan kale iyo qeybahan kale ayuu kaba badan yahay bal taa markaan dhaafno kolley labadii baab waan aragnay dee waxaana baabkaa hore inoogu sugnaa alradca waradcataan inaanay naski keenahayn manduuqu kaas buu ahaa markaa wixii intaa ka badan ma keenaya mise ma keenayo haddii radca waradcataan inta la yidhaha saddexdii baa keenaya la yidhaha waxa weeyaan waa camal lagu camal falaya mafhuumkii ama daliil khiaab mafhuum mukhaalafo waa daliil khiaab taas oo kale haddii dee bal maalan markaa wax caarudaya aanay jirin ama wax keena bal maalan dee taasi ictibaar buu yeeshaa imaka laakiin taas wuxuu aayaddu ama tana xadiidku inoo keenayaaba inaan radaacu taxriimkiisu shan radco wax ka yar aanu kuba sugnaanayn kolley san imaka xadiidka inoogu suganna caaisha iyo waa qowlkeedii shaafici iyo aymo kalena qowlkooda weeye daliilkan aynu hayno baana imaka taas daliilkii khiaabka ama mafhuumkii mukhaalafe la odhan lahaa saddexdu radaac bay keenaysaa manduuqa xadiidkana ka horeynaya waa manduuq weeye taa hore bal maalan bal in xadiidkaa duruqdiisa qaarkoodna su-aal la weydiiyey jawaabteed bay ahayd oo radca markaa miyay saasay sheegatay oo maa radca miyay taxriim keenaysaa iyo taasoo kolkoltaasna daliil khiaab ama mafhuum mukhaalafo ma yeelanayo waxa weeya waa su-aasha jawaabteedii bay noqotay wax jawaab su-aal usoo baxay iyadna mafhuum ma yeesho bal waxaan leenahay manduuqa xadiidkan ayaa ka horeynaya daliilkaa khiaabka kaba horeynayo bal markaa aqwaasha culimada ee meeshan jirta ka ugu raajaxsani waa in radcadan taxriim keenaysa waa inay shan radca noqoto intaa in ka yar taxriim kuma sugnaanayo kolleyna marka la eego adiladii dee kuwo kaleo iyaduna lafdiga kuma yimino waa jira xadiidka abu markaa inoo dambeeye waxa weeyaan abu xudayfe iyo waxa weeyaan bal markaa xadiidkiisii salim iyo bal xadiidkoodaasoo shan radca iyaduna riwaayadda inooguma iman kitaabkee laakiin meelo kuma soo aroortaye bal taa weyn culimada badankooda haddaan eegno jamaahiir alculamaa iyagu waxay ka dhigaan in kol haddii wax radca lagu magacaabay ama uu ruuxu uu jaqayba wixii soo jemin lahaba ama uu jaqo uun mar keliya haba noqotee in xukun kuma sugnaanayo kolleyna malaa taasi waatay jamaahiirtu uga badan yihiin dee xujadooduna ilaahay qowlkiisii uu yihi wa ummahaatukum ullatii ardacnakum hooyooyinkiinii idin nuujiyey halkan ilaaq buu kuba yimi cadad lama sheegin cadad lama sheegin marka wixii ka yaraa wixii yaraayo wixii badnaaba oo kuba dhacayaayo taas baa xujada ta waana culimadu intooda badan say uga badan yihiin laakiin waxaan leenahay taas oo kale iطlaaqaasi xadiidkan ama tan baa inoo cadaynaya oo imaka kolley xujada u adag ee halkan taxriim wixii keensa waa shantaas weyn mid baa iman karto arrinkani qur'aannimo haddaanu kuba sugnayn xadiiaana uma sugnayn la yidhaha lakiin amhaasha san oo kalea qur'aanka aan tawaaturin ee yimi in badanoo dee way madhabaa kala duwan way leeyihiin iyagoo taa xujaysto xadiiahaan iyo khabar ahaan xujayste bal waxaan leenahay qowlka aqwaasha culimada halkan ugu raajaxsani waxa weeye waa khamsa rabacat halkana nawowi kolley sharxiisa waxyaalaha sugna barhkood xadiidkan jawaaba kaba jawaabo waxyaala yidhi o dee umuura ku tirinaya baadil inay tahay baa jira waa eegan doontaane bal waxaan leenahay dee waa naskan sariixa ah in idlaaqii aayaddana uu caddaynaya isaga bayaan u ah ama waaba qaydaya haddii aan nidhaahan taas oo kale xadiidkii laa tuxarimu radcatu waradcataana mafhuumkiisii waa mafhuum mukhaalafo manduuqan baa ka horeynaya marka wixii taxriim keenaya horta bal waktigu haynoo dambeeye waa shan radco taasaa keenaya labada baabna taasaa inooguba sugan baabu radaacati اlkabiir waa ruux weyn radaacadii baabkiisii weeye xukumkeedu muxuu yahay macnu waa maxay dee idyada ilmuhu markuu yar yahay ee caana un ku intifaacaya caanahan uu shaqayo ka shaqay haweeneydana ay uu ku gaajo baxaye jirkiisi uu ku koraye laftiisa ay kuba adkaanayso waa awaantii radaaca waktigiisii joogo kaas iyada taxriimkeedu waa taasoo waa shay inoo sugan taas ilahayna subxaana watacaala wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni aqsa muddat radaac waa laba xawl oo markaa laba xawl iyo wixii ka yar dee waa tan uu ilmihii uu ku maarmi karo wax kale kaga maarmi karo ku korayo oo bal waana taa ewa iyadii kaba yimi ayaa isagii jirkiisii galay duqliyey ziyaadiyey oo taasay hooye ugu noqoto iyadii qeyb kamida ku sugan laakiin bal haddii uu intaa ka badan yahay axaadiis baa inoo damaysa inama radaacatu min almajaaca waxaa inoo dambeeya xadiidka laa radaaca ila fi lxawleyn laa radaaca ila fima ila ma fataqa alamcaa washad alcadm alfaada soo arooraa jirto barhkoodna aimada qaarkood ay saxiix yeeleen oo waxay keenaysay waktigaa ilmuhu uu dee naaska shaqayo ee uu caanahana ay waxu tarayaan uu ku gaajo baxayo ay jirkiisiina gelayaan ay korinayaan markaas inuu radaaca muxta u yahay wixii intaa ka badan dee iyada taas wakti radaac maaha nusuusna waata inoo keenayso laakiin bal hadday dhacdo ruux weyn oo inuu shaqo haweeney naaskeed hadday doonto hawl listo markaasaa caaniha ku cabo shantii radcana way gaadhay maxaa xukum noqonayaa wax laga soo reebi kara taa mayay jirtaa baabkan baynu umuuro ku arkaynaa xadaثna cmr bn naaqid bn abi cmara qaala xadaثna sufyaan bn cuyaynata can cabdالرaحman bn الqasim can abihi can caiشhaةa qaalat anaha qaalat cabdالرaحman bn qasim ibn mحamed ibn abi bakrin الصdiq weeye abihiina waa caalim imaama cabdالرaحmaanna isna waa caalim imaama caaisha oo edadiyana waa kaba warinayaayo waayo qaasim waxaa dhalay moxamed ibn abi bakrin الصdiq bal bukhaari meel kaba mida iyadoo sufyaan ibnu cuyeyne tahay ayaa waxaa kuba sugnaa inuu yihi xadaثna cabdالرaحman wakana afضل ahli zamani markaasu can abihi wakana afضل ahli zamani waatu ka cabiray cabdiraحmaan baa noo warramo dadkii zamankiisii ninkii ugu mudnaa buu ahaa haddana aabihii buu nooga warramo isaguna dadkii waktigiisii ninkii ugu mudnaa bu haddii qaasimna fuqahadii madiina toddobada ayd ka midba weeye qaalat markaa can caaishata qaalat caaisha waxay tidhi ja-ad waxa timi sahlatu bintu suhaylin haweeneyd sahla bintu suhayl la yidhaahaa ayaa timi ila nabiyi sala اllahu alay wasalam rasuulka ilaahay u timi waa sahlatu bintu suhayl ibnu camrin ninkii macruufka ahaa ee reer bani caamir ee caamirkii qureysheed baan ujeedaa maalintii xudaybiyana markii dambe isaga ay qorayshi soo dirteen rasuulka ilaahayna heshiiska la galay isagoo xaggooda ka socday tawqiicinaya ama wafdiga gaarkaa watay rasuulka ilaahayna heshiiska uu laba galay suhayl ibnu camrin ninkaas baa dhalay ninkaasi mar dambe uu islaamay oo dee waa muslimadii fatxi waxa weeyaan iyadu laakiin islaamkeeda ayaa horeeyey dadkii xabasho u hijroodayna waayd halkaasna waxaan filaya inay ilmo ku dhashay sida dee kutubta siirta kuma sugan oo iyadiyo ninkeeda inoo soo socda abu xudayfa waa dadkii xabasho uu jiroodo waa haweeney adugu dee dadkii saabiqiintii kala mida hore u islaamtay xabasho tagtay markii dambena madiine usoo hijroodeen dee markii ninkeeda la dilayna kolley ilaa dhowr noo kale ugu dambeyn mala cabdiraxmaan ibnu cawf ugu dambeeyey saddex kale iyo ayaaba gurguursadoo mid kastaba ay wax u dhasheen haweeneydaa sahla bintu suhayl baa timi ila nabiyi sala allahu calayh wasalam faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow inii anigu araa waxaan arkayaa fii weji abi xudayfata abi xudayfe wejigiisa macnaa karaahiye iyo diidmo iyo qoonsi min dukhuuli saalimin min ajri dukhuuli saalimin saalim soo gelitaanka uu aqalkiis noo soo gelaye uunala jooga u arkaya dee iyadoo xijaabliiba taas ayaan wejigiisa isagoo diidaya qoonsanaya kaba arkaya wa huwa xariifu saalimna abu xadiife abu xudayfe xariifkiisii buu ahaa faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam waana nin weyn adeeg ardicihi naasku do nuuji qaalat wakayfa urducu seebaa naas ugu duwaa walxaal huwa rajulu kabiir isagoo nin weyda say taasi udhacaysaa dee waxay ogeyd malaha inuu xukuntaa ku kooban yahay laakiin waa iyaga mashaqo haysatay rukso gaaroy leedahay say dee dumarkii kale rasuulku ay yidhaaheen walow caasha ay tan iskaga camal fali jirtay fatawasama rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa muusooday wa qaala wuxuu yihi qad calimtu waan ogahay igama qarsoona anahu rajulu kabiir nin weyn yahay bal xadiidka duruqdiisa ay noo socon doontaa baabkuba kolley umuurahaasuma ku tacalluqsaan doonaa xataa xadiidka dambe umu salamana ee calaaqu laba leeyahay sahlatu bintu suhayl waa ta aan soo sheegnay ninkeeda iyo dee baan labadoodana abu xudayfa waa zawjkeedii dee intaan lagaba dirin abu xudayfana waa ina cutbat bnu rabiica oo ninkii raggii dee beder sooba baxay de waa odayaashii qoreysheedna uu ahaa mubaarasada usoo baxee laguma dilay cutbat bnu rabiica isagana xagga muslimiintu markaa joogaybe ayaa isaga dhalay dee shaybat bnu rabiicana waa adeerkii walid ibnu cutba saddexaa la wada dilayna de waa nina walaalkii iyo aabihii adeerkii bal ninkaasaa dhalay oo waxay walaalayeen waa mucaawiya abtigii oo hinda bintu bintu cutba ayay walaalayeen isaguna oo dadkii islaamka u degdegay buu ahaa waa islaamay eeisagaaba qabay oo markaa xabashay u wada hijroodeen waayo marka la eego qoyskooda dee sahl suhaylada yaa sahlana reerkooda may islaamin qoladadna waxaabay ahayd nimankii dee calanka quraysh uga siday xagga cadaawada diinta iyo koorjeedkooda ayaaba qoyskan uu kaba soo jeeda ahayd oo waa dadkii markii hore xaggaa tegay markii dambena way soo noqdeen madiinay u hijroodeen abumarkaa abu xudayfa ibnu cutbata bn rabiic markaa ninkan saalimna waxa weeya ninku asalkiisu waa reer faris markood saalim ibnu macaqil bay yidhaahaan oo dee carabma haweeney kolley magaceeda ay soo naqliyeen walow dhowro magac ay soo naqliyaan ayaa markii hore addoona u ahaa way xoreysay xornimadiisiina waxay ka dhigtay saa'ibada si ay iyagu habay markaa hore yaqaaneen oo ujeeddadu marka ruux la xoreeyo kol ruuxii xoreeyey isagaa xidhiirhkan walaa la yidhaha walaa alcidqi isagaa leh oo hadhow dee kolley waaba kan oo isagii buu kaba tirsan yahay oo reerkoodii baaba loo nisbeynaya haddii cid kaloo dhaxasho la waayo wixii isaga yeelanayo laakiin iyadoo saa'iba ahaan inaan welihiisu aanay iyadu shaqo ku lahayn ayay dee kuba xoreysay markaa saalim ayaa dee waa xaliifkiisana waa ahaa inankiisu ka dhigtay intii tabanigu banaanaa inankiisu ka dhigtay gurigoodiibuu ku koray ku weynaaday dee waaba kan de markii dambe ay soo degtay udcuuhum liaabaa'ihim ee tabanigii la xarimay wuxuu noqday ee mawlihiisii waa yahay isagii xariifkiisii waa yahay ee laakiin dee ibninimadii iyo markii hore inankooda un uu ahaa gurigaa keliya cidhiidrigaa uu laba gelayay ayaa meeshii kaba baxday arrintan u adkaaday reerkiina kama go-ayo salimna horta waa nin aada u qiimo badan buu ahaa waxaanu ah bal dee sida bukhaari kuba sugan markii ay muhaajiriintii hore soo gaadheen quba ee ay quba yimaadeen abubakar iyo cumar iyo baa de markaa hore intaan la degin hagaag cumar iyo waa ku jireen isagaa tukinayo imaamkooda ahaa sababta u qur-aan badnaa qur-aanka uu yaqaanay ayuu dad kale kaba badnaa bal dee kitaabkana way noogu dambaysaa bukhaarina waa la wadaagsadee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh afar inuu yihi qur-aanka ka barta ayuu nin kamida ahaa ibnu mascuud iyo saalimkan mawla abi xudayfa afartuu kaba mid ahaayo dee waa ninkaas qur-aankana quraadiisi iyo xufaadiisii ahaa nin qiimo badan ahaa saxaabadii waaweyneydba isagu tukinayay bal ninku taas buu ahaa markii dee ay soo degtay taasna arrinka waxay noqotay dee inankiisii maaha waana korayoo nin weyn buu noqdayba gurigiina waa kanoo waa la joogaayo dee waaba tan iyadii baa dee tama shaqo badan waana dee se riwaayaadka wuxuu arkayay ii soo gelaya guriga anoo dharkii shaqada iska xidhan dee inan ahaan bay u arkayeen imankay leedahay markaa taas waa bal dee se riwaaya ku timi aqalkiina waa aqalkayoo cidhiidhiyo aqalo roon oo meelo kala kala galo leh ma laha ti bay deeta rasuulka ilaahay mashaqada xaggaa kaba haysata isxijaabkii iyo taas ayay rasuulka ilaahay uga soo ashkato dee labadooduna waxay wada tegeen labadan dee isu mawlaha abu xudayfa iyo salim dagaalkii yamaamay wada joogeen dagaalkii muslimiintu ahdigii abibakar musaylimatulkadaab iyo lala galay yamaamo lagula galay isagaana saalim calankii muhaajiriinta siday bal waa lala soo qaado o la yidhi bal ka waran waayo had iyo goor dadku waa calamadooda ayaa dee waxay u ahayd astaan bay u ahayd oo haddii ruuxii calanka siday ama uu la cararo ama uu xun u noqdo dee ciidankii waa jabaya deetuu yihi haddaan bisa xaamil qur'aan ayaan ahay haddii aniga xaggayga laygagaba yimaado gacantiisa midig baa la gooye tii kale ku qaaday waa la gooye adugu ugu dambeyn waa la dilay markaasuu yihi iga warrama abu xudayfa isna waa la dilay halkaasoo de markaasa yihi iyaa geeyo de waxaan filayaa in meel keliya ay ku wada aaseen ama dee aad bay isugo markaa markii hore maydkoodna meel baa la wada dhigayo adugu dagaalkii xuday markaa yamaama ayay labadooduba shuhadadii yamaama maalintaase de markii hore ee la joogsaday la joogsaday ugu dambeyn dadkii xamalat alqur'aan ay dadkii horkaceen ay galeen ama saxaabadii ay dadkii kale inta iskaba sooceen saasna ilaahay nasrigii iyo guushii muslimiinta uu kuba siiyey ayuu dadkii horkacayeen bay labadooduba ahaayeen oo bal labadooduba halkaas ayay kuba dhinteen yamaama lagu dilay ama shuhadaa u yamaama ayay kaba mid yihiin bal arrinku horta markaa dee qoyskaas buu ahaa markii dambe uu dhintayna xoolihiisii de waa kan waxaan filaya awlaad iyo waxba muu lahayn kollay zawjasa muuqata muu lahayn oo kale dee cumar baa wuxuu haweenaydii bal maalan markaa xoraysay ayaa loo bandhigo waxay tihi anigu waxaan u xoreeyey saaiban kaba dhigayo xolihiisii baytmaalkii muslimiinta ayaa la dhigay salim baytmaalkii muslimiinta markay iyadna diida tiri anigu markii horeba dee xoreyntayd ma ahayn mid aan shaqo ku leeyo saa'ib ahaan baan u xoreeyey salim adigu nin saasuu ahaayo dee waa raggaa aada u qiimaha badan waxay markaa rasuulku qad calimtu anahu rajulu kabiir waan ogahay inuu nin weyn yahay xadiidku waa inoo socon doonaa duruqdiisa inoo socon doonta zaada camr fi xadiiثihi camr waa camr waa tanoo sheekha muslim weeye sanadka inoogu sogona waa camr inaaqid isaga riwaayadiisa wuxuu siyaadiyey wa kana qad shahida bedran beder baabu joogo de ninka dagaalkii beder joogay waa nin weynun weeyaan oo dee ilmo yar iyada waxa weeyaan dagaal lama tageen lamana geeyen mar rasuulka ilahay ninaan qaangaarin umaba ogolaynba de markaa waa inuu nin roon ahaa markaa oo koray taas baa waxa weeye oo qaangaadhay ayay meeshu intan inoo cadaynaysaa waana halkii de inahu rajulu kabiir huwa rajulu kabiir wa fii riwaayati bn abi cumara fadaxika rasuul llahi sala اllahu alay wasalam halkan riwaayada camrin fatabasama ay ka ahayd ayaa fadaxika de ujeedadu waa rasuulka ilahi inaanay taasi ka qarsoonayn waa og yahay ee laakiin waa kaa u ruqseeyey iyada وxadثna اسحاq بن إبراhيم الحنظلي ومحaمد بن أbي عمر جaميعا عن الثقفي qال بن أbي عمر xadثna عبدالوهاaب الثقفي kley ثqفka meelaha gelaya waa kan horeynu usoo aragnay marr cabdالوهاaب بن cabdالمجيد lakiن hadduu الثقفي isnoo keliya u yimaado de inu idinka qarsoonada ma aha iبن أbي cمر ba muxuu isaga laftigiisa ujeedadu اسحاaq isagu muxuu yihi waa can الثqفiy uno dee magaciisa ma sheegine iبn abi cmar xadaثna cabdالوahاab الثqفiy can أyuba can iبn abi mulaykata can الqaasimi can caaشhaةa ana salma mawlى abi xudayfata dee markii hore ina xudayfaba laohanay abi xudayfa la odhanaye waa markii dambe ay soo degtay idcub laabahim kana wuxuu aha maca abi xudayfata wa ahli fii beytihim abi xudayfa iyo qoyskiisa ayuu gurigooda la geli jiray oo gurigooda ayuu muul kula noolaa guryuhuna way cidhiiri bay ahaayeen qaalat waxay tidhi tacnii waxay joodaa ibnata suhaylin suhayl ibnu camrin inantiisii waa sahla waa haweenaydaa iyadna saabiqaadkii kaba mid ahayd ayaa waxay tidhi anebiyadon qoys labada qoys midna abu xudayfe iyo dee reerka cidimay islaamin mar dambe un baa wixii ka islaamay ay islaameen dee iyagu waa dadkaa reerahoodii kaba baxay ee islaamkiina u degdegay bay bal dadkan qoysaskay kasoo jeedaana madaxdii qureysheed ay yihiin faatat tacni ibnata sani annabiya sala allahu alay waslam faqaalat ina saalima ninkii saalim qad balaqa waa gaadhay maa yablugu rijaalu waa qaan gaadhay weeyo raggii waa koray raggi waxay halkay gaadhayeen buu gaadhay wacaqala waan u fahmay ma caqalu oo dee waa ninkaa roon ee garanaya calaaqadii dumar iyo waxyaale iyo umuurahaasna waa garanaya dadku waxay fahmayeen jaanibkaasna waa ka garanaya waa kasaya wainahu yadkhulu calayna waanu noo soo gelayaa o dee gurigii buu kaba midiyo hadiyo goor uu noo soo gelaya وإني أظن waxaan u malaynayaa أنa في نفسi أبي xudayفةa de kol hadduu koray markii hore waa yaraayo gurigunbuu kula noolaayo waa la joogo inankoodiina waa ahaa markaas layskama urorinahayn layskama asturahayn abu xudayfa naftiisa inuu kuba sugayo min dalika ay min dukuulihi waat laftiga dukuul baa laftiga hore kusoo maray shayan wax inuu kaga sugan yuu qoonsanayo oo dee diid baan ka arkaa faqaala laha الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam arducihi naaskudu nuuji taxrumii calayhi waa jawaabtii dalabka xaaraan baad kaba noqon wayadhab iladii yadhabna waa majzuum oo dee ficilkan taxrumi ee jawaabta dalabka ku jasmisan buu ku cadfan yahay kasradan imika bacdu waa ti liltiqaaءi saakinaynun waa dee labadan sukuun ee reebay un baa loo asal kuwa yadhab buu ahaa wayadhab iladii xaaraan baad ka noqon waan u tegi markaa aladi kii fii nafsi abi xudayfata waxaan aad dareemaysa abi xudayfe naftiisa iyo inkaarkan iyo karaahiyadani markaa dee markuu arkay inaad hooye u noqotay waxaas qalbigiisa way ka baabiya ama naftiisa farajactu way laabantay faqaalat waxay tidhi inii qad ardactu abi daawud riwaayadiisiiyo waxay ahaydba ardici khamsa radacaatin oo dee kii aan kaba soo baxin inoo xoogeynaya dee shan radco nooska kubaddo فرجعت فقالت إني قد أرضعت waa نوujiyey فذhب الذي في نفسi أبي حudayفة أبي حudayفة dee kol aduu erkay inay hooyadii tahay xurmadaasi ay kaba dhaxayso de iyada markaa wixii markii hore qoonsigii iyo diidmadii uu jirdiidayay geritaankan uu soo gelayo walow dee mawlihiisii xaliifkiisia isagu soo kariyey wixii way suushay markaa وxadثna isحاq بن ibrahim xadiثa waan wadaya druq baan wadaya وxadثna isحاq بن ibrahim ومحamed بن rاafic wlفظ لبن rاafic qال xadثna cabdالرaزاq qال أخbarna بن jurayجi qال أخbarna بن abي مulaykta أن الqاsm بنa محamed بن abي bkri أخbarah qاsim بن محamed baa u waramay wuxuu u waramaya بن abي mulayka wuxuu u waramay أنa caiشhaةa أخbaratه caiشha inay oo edadii inay u warantay oo waxay ugu warantay أنa sألة بنta سhayل بن cmri jaءت النabiy slى الlaهu عalيه waslم rasuulki ilaahay bay u timi faqaalat ya rasuul الlahi ina saalima lisaalimi liأjli saalimin bay hadalkan u tihi ama can saalimin bay kaba hadlaysaa mawla abi xudayfa macana fii beytina guriga yagu nagula noolyaho anagu macayagayay guriga dee guriguna lafdiba de aqalkiina waa cidhiidhi waqad balaqa waa gaadhay maa yablugu rijaalu raggu halkay gaadhayeen wacalima maa yaclimu الrijaalu dee xag dumar iyo waxyaalaha iyo waxay ku tacaluqsanaya rag ay garanayeen imaka waa garanaya qaala wuxuu uhi markaa ardicii taxrumii calayh nuuji xaaraan baad kaba noqon qaala waxaa yidhi ibnu abi mulayka leh eeg waa ibnu abi mulayki sanadka ku sugnaa famakahtu waxaan negaa un sanatan sanad aw qariiba minhaa ama in ku dhow laa uxadiثu bihi aanan kuba warramayn xadiidkan wehibtu ujeedadu dee ina wuxuu ogaa in taxriimku ka dhasho uun ilmo yar oo waktigii naaska uu jaqayay joogo naas lagu duway taas imika waa nin weyn oo naas lagu duwayo haddana xaaraam noqday dadka wixii agtooda macruufa ku ahaa ma aha tiibuu dee takabaka joogsaday oo xadiidkiibuu dad kale usii gudbin waayo waan ka haybaysay inaan faafiyo xadiidkii inaan dadka u sheego muddo sanad ku dhow ama sanada ayaan baaqi ahaa buu leeyahay anoon xadiidkaa cid u sheegahaynba uma laqiitu lqaasima qaasim baan la kulmay faqultu lahu waxaan ku idhi لqad xadaثanii waad ii warantay qaasimow xadiiثan xadiiث baad iigu warantay maa xadaثuu bacdu weli aanan cid u sheegin xadiiث aan ka aamuso on weli cid u sheegin de waaba intaasoo dadku ay qoonsadaan oo inkiraan waxay yaqaaneen buu ka hor imanayaaye ayaan adig aad iigu warantay qaala wuxu uhi fama huwa xadiidkaasi muxuu yahay faakbartu xadiidkii de waa xadiidkan sahla bintu sahayl ee caaisho xadiidkeeda qaala wuxuu yihi فxadiثu cani may waa wax la hubo waa wax jira rasuulka ilaahay ka sugan iga waran aniga faxadiثuu warano canii xaggayga waxaad kaga warantaa ana caaishata akhbaratnii caaisha inay saa ii sheegtay oon kaba maqlay waa wax yaqiine sheeg وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna محamed بن jaعفari qال xadثna شhucbaة عan xumayd bni naafici waa nin adigu ansaara ama mawaalidoodii kaba mid oo iqo oo taabici oo dhowr xadiid leo inoo dambeeyo kane usoo horeeyo oo xumaydu safira ama sufayra bukhaariya baa soo naqliyay in laguma naanaysi jiray ama la odhan jiray xumayd ibnu naafic can zaynaba binti umi salamata qaalat zaynab binti umi salama ayaa waxay tihi umu salama lashaa rabibadii rasuulka ilaahay qaalat waxay tidhi qaalat umu salamata umu salama tihi licaayishata caaisha caaishay ku tidhi inahu shaniya yadkhulu waxa gelaya oo ku soo gelaya calayka korkaaga algulaamu calayki korkaaga algulaamu inaan ala ifacu barbaaroo koray oo dee ama muraahiqa ama qaangaadhayba dee waktigii la iska xijaabi laha gaadhay un aladi kaasoo maa uxibu aanan jeclayn an yadkula calaya inuu iisoo galo oo dee waa laba dumar oo dee rasuulka ilaahay haweenkiisiiyo ama umuhaat lmuuminiin umusalama sankole maxay sababtu tahay dee inay halkan nooguma caddeen caaisha xadiidkan iyadaa warisay waana xadiid agteeda kuba sugnaaday say dadka kale ku xambaareen oo dumarkii kale rasuulkuba ay kaba mid yihiin iyo dee dadkii culimada ahaa oo ah inay rukso qoyskan mashaqadan iyaga haysatay qoyskii kama tegi karo hadiyo goor waa soo gelaya waa hadiyo goorna iska xijaab iyo taas iska ilaalin way adag tahay xaalad daruuray ahayd oo qoyskan gaar ahaan loogu rukseeyey taasay dadka kale warkay iyadumay arkayn waxay arkaysay in xukumkani xukum caama yahay markaasaa maxaa dhacaysay hadday doonaysa cid usoo gasha dene waa dumarkii rasuul dee iyada usoo gashaa waxay amri jirtay banaata ikhwatiha waa dadkay idooyinka u ahayd sadeeqaa markaa moxamed iyo kuwa uu dhalay ama hablihii kale ama dee dumarkii ay iyagu walaalo ahaayeen kuwii ay dhashay habaryarta u ahayda inay nuujiyaan id waa ruux roon markaa kii ay nuujiyaan waa ugu soo gelaya saas iyagiina tan bay deetaa umusalama la hadlaysa oy leedahay waxaa dhacaysa waxaan ugu soo gelaya qur-aanka anfacima inuu iska soo gelayo iyadoona calaaqo ka dhexaysaa jirin radaac baa dhacay waana isagoo roon oo roon ayay dee iyadu tan amartay ama ha amarto hablihi ay u eedada ahayd ama kuway u habaryartahay inay nuujiyaan oo dee markii ay nuujiyeen ay iyagii maxram u noqday hooye u noqotay iyaguna dee ama ciday u tahayba ama waxa weeyaan dee taas eedadaa sare ama habaryar baabay u noqonaysaa sare oo balta halkaa dee maxramkeedii buu noqdo markaasaasay kusoo gelin jirtay iyadoo xadiidkan daliishanaysa markaasay umusalama tan la soo qaaday oo taasaa dhacaysa ruux aan anigu jeclayn inuu radaac saasa igu soo galo ayaa kuu soo gelaya qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya bal ml faqaalat caaishatu dee kolley xumayd baan arkeyna saynab buu kaba warinaya caaisha deeta waxay tidhi amaa laki miyaanay kuugu sugnayn umusalamay la hadlaysaa fii rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam uswata rasuulka ilahi miyaynta sha fiican kuugu sugnaan rasuulka ilahi baa arrintan sameeyey dee markaa waa shay caama ay leedaha ruuxii u baahdaa ula iman karo qaalat caaisha markaa waxay tihi iyadoo dee arrinkan ay sheegaysa rasuulka ilaahi miyaanay dayasha kuugu sugnaanin tilmaamaysa ina mraa ina mra'ata abi xudayfata abi xudayfaha weynaydiisii waa sahla qaalat waxay tihi ya rasuula allahi ina salima yadkulu calaya wahuwa rajulu salim baa ii soo gelaya isagoo nin a imika qaan gaadhay wa fii nafsi abi xudayfata abi xudayfa naftiisana shay-un ayaa minhu waxbaa ku suganoo waa inkirsayyo dee waa qoonsanaya ama waa diidan yahayba inuu ruuxan dee waa weynaaday haatane inuu saasun igu soo galo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam arduciihi xataa yadkula calayka si uu kugu soo galo oo dee arrinkaas diidmadaas iyo waxaasna ama inkaarkaas iyo karaahiyadaasna ay meesha ugaba baxdo inaas ku do dee ana saasaan ku camal falayaa bay leedahay caaisha oo dadkan ii soo gelaya saasaa dhacday bal weli aan wada baabka axaadiistiisiya ama duruqdiisa un waxadasanii abu salam waana hooyadeed hadda taquulu licaaishata waxaan maqlay iyadoo caaisha la hadlaysoo caaisho ku leh wallaahi baan ku dhaartee maa tadiibu nafsii naftaydu raalli kama noqonayso an yaraanii inuu i arko algulaamu inan qad istagna can iradaacati gaadhay dee ka weynaadee waktigii radaacadii oo radaaco ka maarmay inuu igu arko dee radaaca ns naas lagu duway taas oo cidiintay naas soo shaqsa aniga dee dadkii aan markaa maxramiya nagaba dhexaysay ah ay markaas taas uu igu soo galo inuu taas uu iba arko anigu naftaydu taa raalli kuma noqonayso fa qaalat caaisha waxay tihi lima oo maxay sababtu tahay maxay taa tahay waa tad xujadeediina sheegaysaa dhibi ma jirto ileeda way banaantahe qad jaءat sahlatu bintu suhaylin sahl bintu suhayl baa timi ilىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam faqaalat ya rasuula الlahi wallahi inii la araa fii wajhi abi xudayfata abi xudayfa wajigiisa waxaan kuba arkayaa min dukuuli saalimin ay min ajli dukuuli saalimi weye saalim gelitaanka uu isoo geliya daraaddeed shay iyo diidmo iyo inkaar faqaala qaalat faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam caaisha tiri rasuulka ilah yhi ardiciihi faqaalat inahu duu lixyati ninkii u garhaystayba waa nin roon faqaala ardiciihi nuuji yadhab maa fii wajhi abi xudayfata haddaan jasmina kolle waana sida daahirka aniga yadhabuba ay taale yadhab uu tegi maa fii wajhi abi xudayfata abi xudayfa wajigiisa waxaad ku arkaysa karaahiyadii markaa uu ka bixiyey oo ka baabi'iday markuu ogaaday inay hooye ad u noqotay naas ku do faqaalat wallahi ma caraftuhu markii dambay tihi wallahi baan ku dhaartay ma caraftuhu maan garano fii wajhi abi xudayfata wixii aan markii hore kama arki jiray abi xudayfa wajigiisii keeda markii dambe waa ka tegay oo maan ka arag bal xadiid inoogu dambeeyey waa xadiid umu salame lakin calaaquu xadiidkii un laba leeyahay saasaan isu raacinayna xadaثnي cbdالملك بن شhعيب بن الlayث qال xadaثnي أbي عan jدي qال xadaثnي cqayr بن khالد عن iبن شhهاaب أنه qاaل wuxuu yihi iبن شhهاaب أخbarnيi waxa ii waramay أbو عubaydةa بن cabdاللaahi بن زمcta nin quraysha weeye malaa kunyadiisan un baaban imaka aan u garanayna xaafid bnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa haalisa ama dabaqadii dhexe ruwaadda kaba mid ah kolley kitaabkeenana xadiiskan unbuu kuba leeyahay ninkaas abu cubayda ibnu cabdillah ayaa wuxuu u waramay ibnu shihaab ana umahu hooyadii zaynaba binta abi salama zaynab binta abi salama dhashay abihiina waa cabdillahi bnu zamco kolley waa saxaabi waxaanay walaal ahayn sawda bintu samceen ana umahu zaynaba binta abi salamata ayaa akhbaratu abu cubaydo inankeeda ayay u warantay dee waana tii zaynab bint abi salamana xadiidkaa hore bay inoo soo warinaysay can ana umaha hooyadeed uma salamata zawja nabiyi sala allahu calay wasalam kaana taquulu waxay odhan jirtay alaa way diideen saa'iru aswaaji nabiyi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay dumarkiisa intoodii kale caaisha un mooye an yudkhilna inay geliyaan calayhina korkooda axadan axad bitilka radaca radacada caynkaasee ruuxu weynaaday oo koray dee naas adigu bal maalan uu haweenayay bal maalan naas ay ku duwaysaa macaneeda hawlisoo sidaa kuma cabee taas way diideen wa qulna licaayishata caaisha waxay ku yidhaaheen wallaahi baanu ku dhaaranee ma nara inagu ma ictiqaadinayno haadaa arrinkan ah abu xudayfe iyo saalim iyo dee sahraa umuurta aynu soo maray ilaa ruksatan rukso uun mooye fudaydin iyo tasiir iyo taysiir arkhasa uu rukseeyey rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam lisaalimin saalim khaasatan waa duruufta iyo daruuradii reerkaa iyo dee dhib halkaas mashaqadii uguma sugnayd un uu fudaydiyey famaa huwa ma ahaanin bidaakhilin mid gelaya calaynaa korkanaga axadun axad bihadii radacati ruux wey isagoo weyn haweeney naaskee jaqaya macaanaheeda cabay annaga radacada taasi uguma noqonayno ama maxramkiisiio nooguma soo gelayo walaa raa-ina mid xaaladiisu taa tahay oo radaacadiisu taa weynida ay ahaydna midna arkaya annaga oo dee maxram baanu u noqonay daraaddeed nagu arkayana ma aha taa wey baabka xadiidku waa inoo dhammaaday kolley waxaana dee inta dambe iyana way inoo fasirayaane bal xadiidka kolley baabka inoogu sugnaa waxay ahayd inay inoo sugan tahayna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qoyskan waa sahla iyo ninkeedii abu xudayfa inuu u ruqseeyey ninkan iyaguna ay soo koriyeene kolley inankoodaba ahaa inankooda lagu magacaabi jiray dee mawlahooda iyo xariifkoodaba ahaa in ay sahla ay iyadoo naas ku dudo ama ay caanaheeda hadday doonto hawbaliste ay siiso dabadeed nasta uu ku noqdo inankoodii iyadiina ay hooye ugu noqoto xurmana ay halkaa kaba dhalatay axkaamtii dee radaca kaba imanaysay xadiidku taasba weeye bal markaa kolleyna waxaa iyada inoo dambayso baabka kan ka dambeeya inooguba sugan oo aada u kooban oon raacinayno isaga radaacada muctabarka ah inay tahay taa ruuxu uu ku gaajo baxayo wuxu taraysa ku gaajo baxaya ay tahay taas baa iyada bal axaadiid kale oo kala duwanna kitaabka iyaana inooguma sugnaanin be bal taas baa iyada inooguma suganoo horta bal markaa culimada caamadoodu caisho waan aragnaa tay ku tegayaan waxa weeye xaaladan aan hayno waa xaalo rukso waa xaalo qoyskan khaas ku ahayd oo cid kale aanay la wadaagsan ahayn markaa qoyskan rasuulka ilaahay baa u ruqseeyo mashaqadaa badan ee ay sheegteen iyo xaaladaa daruuro uguba ruqseeyey laakiin cid kale dee ilmuhu intaa uu markaa awaana radaac kuba sugan yahay labadii sanadood iyo dee wixii kaba yaraa uu ku sugan yahay caanahani ay yihiin dee matalan haweeneydu kuwa iyada jirhkiisii uu ku dhismaye uu ku koraye uu xutaraya ay yihiin markaasunbaa xurmadani ay imanaysaa ee kol hadduu roonaado iyada caanahani aanay iyagu kuaanu dee ku gaajo baxayn oo jirhkiisii kuwa uu ku koraya aanu ahayn iyada markaa taxriim ma keenayso bal taasba weeye kolleyna ee xujadooduna waa arrinta axaadiid inoo dambaysa iyo kuwo kaloon kitaabkaba inooguba sugnayn iyo bal matalan xikmadan dee radaac uu leeyaho nidhi caanahan ayaa marka jirhkiisii dee bal matalan uu ku koray laftiisa ay kuba adkaato qayb iyadii kaba mid a isagii jirhkiisii kuba suganoo saasaa xurmanimadana iyo hoyanimadana ay uba imanaysaa tanna taasoo kale maaha ruux aanahani wuxu tarayaanba maaha ruuxaa weynaada caaisha laakiin teedu iyadu way ku camalfali jirtayba saasay qabtay waana tan aan aragnay doodoodii waxaana jirta qolooyin culimada kaba mid ah dee kolley bal matalan horta taas oo iyaga rabaacoodu taaba weeye intooda badanna culimada macamadooda lakin waxaa jirta qolooyin waa dee shekhulislaam ibnu taymiya oo kale kolley dee tilmidkiisa ibnulqayimna waa qowlkii laarka shawkaniyana waa saa naylkiisa kuba sugan qolooyinaye bal waxaan leeyahay ruuxa ugu weyni waa taqyudiin ibnu taymiye ayaa waxay kaba dhigaan iyagoo qowlkan dee caaisho iyo malaa ibnu xasmiyana ay qabaan oo ah in la caam yeelo oo lagaba dhigo dee inuu tani caaisha maca tadambana iyadaa warinayse xukumkii caamkaa kamaan yahay radaac alkabiirna xukum uu kaba imanao taxriim kaba imanayo iyo qoladaa diidaysay labadooda u dhexeeyaane bal matalan asalku waxa weeye radaacu waa fi siqar waa qowlkiisa laakiin hadday dhacdo qoyskan oo kale ah xaalatan oo kale ah oo baahidan iyo daruurada qoyskan haysatay ama mashaqada ugu sugnayd tan oo kale ay kuba sugantahay ay dhacdo bal matalan taas oo kale oo arrinkan lama yimaado waa iyadana taxriimku waa kaba imanaya arrinkooda waxa weeye asalku waxa weeya taxriimku waa inuu noqdo iyo radaacu de ma duna alxawleyn ama xawleyn iyo wixii kaba yar iyo awaantii radaaca laakiin haddii qoyskan oo kale dee in cila iyagii loogu fasaxo ciladaa kale reer lagaba helo oo bal matalan markaa tan radaacana yimaado iyadii markaas la xukun bay noqonaysaa marka macnuhu waxa weeya nasalhaan lama wada rafidaye laakiin xaaladan oo kale iyo mashaqadan oo kale qoyskan haysatay arrintan ka haysatay isdhexgalkoodiiyo inaanay kala maarmi karan inaanay kala tegi karayn dad saasi ay jirto xukumkani uu imanaya haddii kale oona taasi jirin taxriimka culimada intooda kale ay yidhaaheen baad laakiin de waata aragna aswaajtii rasuulkii ilaahay intoodii kale de waa culimadii taas inay leeyihin may waa xaalo qoyskaasun ku khaas ahayd cid kale aan kuba khaasayno waxaa la arkaa daaxiinan uba tagno nin dee neef yar uu ku yihi adxiya waa ku gelaya walam tujziya can axadi bacdaka oo kale waa taasoo kale kala mid dhigayaanoo inay qoyskan khaas kuba tahay ayuu bal matalan ayuu kaba dhigayaan oo xaaladu ay tan un ay kuba kooban tahay culimada dee caamadooduna ama taasay kuba tegayeen de afraadda aan tilmaamay iyo qolooyinkan caaisho qowlkeedaba qabay taasoo kalea mooye de waa laba midhar kaleo caaisho qowlkeeda qabana waa la helaya lakin caaisha way ku camal far jirtay saan sheegnay baabun inama alradaacatu min almajaacati radaacada muctabarkaa macnaha taxriimka keenaysa waa min almajaacati gaajo daraaddeed waa ta ruuxuu ku gaajo baxaya ilmahan gaajadiisii awdeysa bal intaanan halka hore dhaafin imaam nawowi baa raximah ullahu tacaala waxbuu soo qaadayaayo dee haweeneydanna rasuulka ilaahay waa ninkan weyne araggan u arkaya iyadoo dee dharkeedii shaqada xidhanba ee xijaab la-aan uu kuba arkaya iyada mashaqadan u keentay ee rasuulka ilaahay uguba timo isaguna uu qoonsanayay imakana nuuji buu yidhi oo kale dee welina intaanu nuugin balcaanaheedii haddaan taxriimkiiba dee iyaga ugayba imanayay intaan taa laisla gaadhin meeshii xurmadii waa jiraysa mee dee inaanu ajnabi ka yahay waa jiraysaa qadciyaad buu kaba soo naqlinaya nawowi lacallahaa xalabatu inay waa yar intaan waxba laisla gaadhin tay naaskii usoo saarta u naaskeedii qabsado oo kale batan bay leeyihin waktigaas weli taxriimkii lama gaadhin xurmadii umay noqon araggii fogaa baaba dee iyadu dhibtan iyo arrintan iyo inkaarkani kaba yime iyadoo naaskeedii arko afkii laba gala taasi malaha waabay dee meeshii mataale waxa laga yaabaa buu leeyahy lacallahaa xalabatu uma sharibahu min gayri an yamasa sadi wwaftaat maala basharatahuma waxaa laga yaabaa intay caanihii listay dee tawacaba isagoon naaskeedii taaban isagoon labadooda jirna ana istaaban oo kale taasoo de horta iyada mid weeyaan haddii ilmo yar oo kale maha shardi ba laga yaabaa dee dadka daahiriyada ku dhegan oo kale mala dee waa ibnu xasmiya waa dhici kartaa inay idhaahaan mala alaisna waa laga soo naqliya dadkaa ku dhegan mooyaane shardi maaha inuu jaqitaankani yahay afka inuu saaro haddii weel looguba liso oo saa ilmihii yaraa nafteeda ama masaasada ogu shubo lagu qulaamiyo taas taxriimkii waa ka imanaya kol haddii rabcadii muctabarkahayd ay meeshii timaado halkan oo kale wuxuu leeyahy de inay arrintan yar weynidu taneegaya nawowi baa markaa wuxuu leeyahy hadalkaa qaadi waa fiicanye waxaa suurtagalaba dee kol haddii radaacadiiba iyaga loo khaas yeelo tan loo fasaxay tan kalena xaajadan timi daraaddeed iyo wasiilo inay u tahay inay fasaxu noqoto taasna waa ixtimaal buu leeyahay oo dee labada ruksaba ay haystaan markaasoo de waa dariiqii lagu gaadhaye lilxaaja in iyagii intan ay noqoto shay yucfa dee layskaba dhaafo wala hadalkii weeya inta yaraan yar dhaafeen silaasa naqlin bab inma رdاcة من الوجاع xadثna hناd بن الsري qال xadثna abواxوص عن أشcث بن abي شhعثاء عن أbيه عن msروq أشcث بن abي شhعثاء oo de srim بن أسوdna abuشhعثاhan waa la yidhah kole hore inuu soo maray lakiin laba nin baan kitaab kusoo aragnay abuشhعثاء horta dee intan xusuusnahay mid waa ninkan aan hayno iyo nin kale habeen dhaweyn aan soo hayno jabir بن زayd waa nin caalim ahaa oo asxaabtii ibnu cabaas ahayo dee ibnu cabaas ba wax kaba warinayay bal markaa waxaan leeay labadooduba abshacsa la yidhah labaduba taabiciintii waabay noqonayaan nina sulaym ibnu suwayd baa la yidhah waa ninkan ashcasna dhalay me ibnulaswad baan ujeedaa ashcas dhalay kunyadiisna abushacsa lakiin magaciisa sulaym baa la yidhah ninka kalena faqiih ahana jaabir ibnu zayd abush ibnu cabaas wax ka wariya waxa weeyaan isagana abushacsa lakiin magaciisa jaabir ibnu zayda can abihi can masruuqin qaala qaalat caaishatu dakla calaya rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay wa cindii wlxaal cindii agtayda rajulu nin uu yahay qaacidu manaa rasuulka ilah baa guriga yimi wuxuu ugu yimi nin fadhiya oo caaisho laba fadhiyo gurigii jooga faاshtada dalika caleyh dee ruuxani maaha dadkii dee uu garanaya maxramkeedii ahaa rasuulka ilaahay muu joogin arrinkaasaa ku cuslaaday dee ruuxan soo gelay gurigiisii fadhiya anuu dee bal matalan iyada maxaarimteedii da aan ahayn aabaheed iyo walaalaheed aan ahayn fashadda dalika caleyh wara-aytu waan arkay alqadaba cadan fii wajhi qaalat caaisha waxay tihi faqultu waxay hi ya rasuula allahi inahu akii min aradaacati waa walaalkay radaaco ninkan naas baan wada jaqnay walaalaan xaggaa ku nahay dee waa maxramkaygii inahu akii min aradaaca waana ti aan xalayaan soo marnay xataa iska daa walaale adeer waa haweeneydii iyada naaska ku duday ninkii qabay ninkay la walaal ahaayeen inuu rasuulku yihi waa adeerka ee u fasaxay inuu kuu soo galo de waxay tihi waa walaalkay radaaco de waana suurtagal magaciisa ina laba soo naqlina abulqacayska aynu xalay soo marnay haweeneydaas odaygeeda ahaa inuu dhalay oo halkaa radaaco ay ku yihin nin baa jirta dee kutubtaba inoogu sugan oo riwaayo leh cabdullahi ibnu yaziid oo u yimaada radiicu caaishata caaisha radiiceed laakiin ninkaas maaha ninkaasi waa nin taabiciya weeye maha dee ninkan fashdada faqaalat markaasaa wuxuu yihi faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay undurna u fiirsada waa iyada iyo dadka amhaasheeda ikhwatakunna walaalihina min aradaacati bal xagga radaaca dadka idinku walaala u fiirsada dee ruux kastaaba maaha uun naas baan wada jirnay inuu saa walaal kugu noqonayo maxramkaagii uu noqonayo waayo fa inama radaacatu radaacada muctabarka taxriim keenaysa min almajaacati waa min ajli majaaca taa gaajo xaggeed ahaatay ruuxa gaajadiisa isaga awdays dee markaa gaajadiisii awdayse ama waxa weya uu ku gaajo baxaye uu waxa wey ku kaaftoomayo cuntona kagaba maarmayo taas baa ah radaacada taxriim keenaysa kollina caaisha xadiidkii hore sahlana waa tan cumuumkaba dhigtee waba iyadoo bal matalan malaha xaaladaas oo dhan ama tacmiiminaysa baahida saa ibnu taymiya aan kaba soo naqlinayno ama kaba dhigaysa dee bal matalan alradaaca min almajaaca inaanay wakti ku xidhnayne haddii de wuxuu ruuxu ku gaajo bixi karo uu xataa haba weynaade uu cabo inuu dee xukumkani imanayo majaacadii aanay wakti kooban iyo wakti aanay ku xadidahaynba waayo xadiidkana iyadaa warisay kii horena iyadaa warinaysa fainama radaacatu min almajaaca bal iska fiirs u fiirsada wey cidaalada ujeedadu maaha wax kastoo la sheegtay iyo radaaco kasta maaha waa radaaco iyadu wakti leh xadna leh xadda ilahayna waa taa dee shan radco oo muctabara waktigiina waa waktigaas kooban ee inta dee ruuxani uu waktigii naaska la jaqayay uu yahay ee caanahana uu ku kaaftoomayay intaas buu وxadثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفr xa وxadثna عubaydالله بن معاadi qال xadثna abi qala جamيiعا معاad بن معاad iyo محamed بن جaعفr labadoodaas waa gundarna محamed بن جaعفr kani ayaa waxay idhaaheen جميعا xdثna شعبة xا وxdثna aبوبكر بن أبي شhيبة قال xdثna وكيع xا وxdثnي زهير بن حرب قال xdثna عبدالرحمن بن مهدي جميعا عن سفyان marka جميعا wuxuu wadaa kuwii hore maha kuwii hore شhuعب ay ku joogsadeen waa cabدالرحمن iبن مهدي iyo وaكيع labadan dambe ayaa labadooduba سفyان الthوري bay ka wariyeen xa haddana وxdثna cبد بن حمaydi قال xdثna حuسين الجعفي حuسين بن علي an zaaidata kulluhum kulluhumna wuxuu wadaa markii ugu horreysay halkeen shucba ayaa dinoogaba sugnaa haddana sufyaan ibnu thawri waa sufyaan ibnu saciid baa kii labaad ahaa dariiqa saddexaadna zaa'idatu ibnu qudaama saddexdoodaas weeye ayuu leeyahy kulluhum جamيiعا may kulهm عan أشhcث بن أbي شhعثا أشhcث بن أbي شhعثay ka warinayan بisناadi abiأحwas abuأحwasna سlاm بن مسلم sanadkiisu waa عan أbيه عan masروq bu aha abuشhعثا بن أbي شhعثا baan ujeeda ka macnaa xadiiثi isagoo xadiiثkiisii un la macnaa غayra أنahum qalوu min الmajacaةi inta min الmajaca laftigan way wada yidhaaheen xadiidkii horena la macnuu ahaa adugu bal waxa weya qolooyinkeedna xadiidkaa hore macno ahaanba ha noqoto lafdigu yaanu dhammaan undurna ikhwatakuna bal lafdigoodi undurna man ikhwatukuna ma ikhwatukuna alfaada waaba dee riwaayaadka way ku yimaadeene macnihii xadiidkii bay leedahay intan min almajaacana way wada sheegeen hadday alfaado kale ku kala duwan yihin xadiiskuna waa kaa horen kaba soo baxnay wallahu subxaana watacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub